waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego arintii uu guddoomiyaha sheegayey runtii waxyaalo badan oo horumaro ah oo aan ku dadaalayno oo nuguleena dadaalay baa jiro annaga dhan baa gacan isku siin doona insha allahu waxaan rabnaa inay dekado badan noo samaysmaan waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaha in ganacsigii uu soo noqdo waxaan rabnaa inay koonfur galbeed isku filnaansho gaarto waxaan rabnaa koonfur galbeed hadduu ilaahay yidhaaho culeyskan saaran oo imtixaanka ah nimankan musiibada qabo oo nagu habsaday oo dadkii kala gooyey oo jidadkii kala xiray oo habeenii maalin ummadda dhibaatadeeda u taagan oo go-doonka geliyey inaan u wada istaagno aan u wada aragno dhibka maanta keliix koonfur galbeed haysata kaas inuu yahay aan ummadda ka horleexinay insha allah hadduu ilaaha yidhaaho dadaalkeedii iyo maxay ahayday abaabulkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo ka shaqaynteedii intaba waa wadnaa cid kasta oo ay ugu horeyso dowladda federaalka iyo eedaha kale ee amniga ka shaqeeya oo ay ku xigaan amison iyo dowladaha amniga nagala shaqeeya intana waxaan ka codsanaynaa inay gacan buuxda nagu siiyaan maanta waxaan u baahannahay waxaa waaye in la isu furo jidadka reer koonfur galbeed magaalo kasta magaalada kala aada magaalooyinka aan dhimanna la xoreeyay hadduu ilaaha yidhaaho saddex afar magaalaa dhiman sideed iyo tobankii degmo afartaasna la xoreeyay insha allah waa dadaaladan wadnay ka mid tahay waana la gaari doonaa hadduu ilaaha yidhaaho